faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed rediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon ciidamo ka tirsan ahlu sunna oo isku dhiibay dowladda federaalka soomaaliya jubbaland oo ka hadashay ciidamo la sheegay inay ka goosteen maamulka jubbaland guddoomiyihii xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland oo iskaga baxay garoowe iyo xiisad ka dhalatay xilka qaadistiisa oo ka taagan magaalada garoowe soomaaliya ugu baaqday waddamada noordig in ay maalgashadaan ama maalgashid ku samaystaan dalxiisayaasha faahfaahinno ka soo baxaya darawal mootobajaaj oo lagu dilay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyo xogayaha maraykanka oo weerar afkaa ku qaaday ruushka iyo shiinaha intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkoran warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa sagaalka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal subaxnimo sabti ah warka waxaa soo saaray saaxiibkii mahad nuure anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doona kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamo ka tirsan ahlu sunna ayaa isku dhiibay dowladda federaalka soomaaliya sida ay raadiyo cadaado u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda ee galgaduud cabdulaahi daahir rooble cadde oo ahaa taliyihii maamulka ahlusunna oo ku jiray ciidamadii dhowaan ka baxay gurceel markii ciidamada dowladda ay la wareegeen ayaa isku dhiibay saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan dhuusamareeb saraakiisha ciidanka dowladda ayaa ku guulaystay in la xaliyo tabashada ay qabeen saraakiisha ahlu sunna ee ka baxay magaalooyinka ay kala wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya sargaalkan ayaa la sheegay inuu inta badan gacanta ku hayay hubka iyo gaadiidka ururka ahlu sunna oo muddo dagaal kula jira al-shabaab islamarkaana ka howlgelaya degmooyinka dhuusamareeb gurceel iyo matabaan qayb ka mid a ciidamada ahlu sunna oo dhowaan ka baxay degmooyinka matabaan iyo gurceel ayaa ugu dambeyn xalay gaaray magaalada dhuusamareeb kadib hadal ay la galeen saraakiisha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya maamulka jubbaland ayaa ka hadlay ciidamo la sheegay inay ka goosteen maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ka hadlay ciidamo dhowaan la sheegay inay ka goosteen maamulka jubbaland ayna ku biireen dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka ayaa xaqiijiyey jiritaanka ciidamada baxsaday balse sheegay inaysan ahayn wax weyn laba boqol iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidanka fadhigood yahay magaalada baladxaawe ee gobolka gado islamarkaana hoostaga maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay u goosteen dhinaca dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwo yar islamarkaana saraakiisha hogaaminaysa ay ahaayeen kuwo xiriir dhowlo leh dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in arrintaasi aysan wax dhibaato ah ku hayn maamulka jubbaland ee uu isagu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay xiriirka dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay bilihii u dambeeyey waxaana cirkas kusii shareerayay mar waxaana cirkas kusii shareeray markii doorashada natiijada lagu waa doorasho natiijadeeda lagu muransan yahay halkaa dhegeystayaal ku celiyo xiriirka dowladda federaalk ee maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay bilihii ugu dambeeyey waxaana uu cirkas kusii shareeray markii doorashada natiijadeeda lagu murmay ee dib loogu soo doortay axmed maxamed islaan axmed madoobe ay dowladda federaalk soomaaliya si dhaba uga hortimi islamarkaana ay sheegtay inaysan aqoonsanayn guddoomiyihii baarlamaanka puntland ayaa lagu soo warramaya inuu iskaga baxay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland islamarkaana waxaa la sheegaya in jirto xiisad u dhaxaysa ama xiisad ka taagan deegaanada uu ka soo jeedo gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed oo maalintii khamiista ahayd ay xilka ka qaadeen xubnaha waa xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa isaga baxay magaalada garowe ee caasimada puntland dhoobo daareed oo wato ciidamo iyo gaadiid dagaal oo taageersan ayaa xalay gaaray degmada xingalool ee gobolka sanaag waxaana lagu wadaa inuu sidoo kale maanta gaaro deegaano ka mida gobolka sida degmada baran iyo kuwo kale waxaa garad culamaa udiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sanaag ayaa shir uga furmi doona deegaano ka mida gobolkaasi kaasoo ay kaga watashan doonaan aayahooda mustaqbalka iyo ka siyaasadeed ee puntland gudoomiyaha oo kasoo jeeda gobolka sanaag ayaa horey u sheegay in baarlamaanka puntland weerar lagu soo qaaday islamarkaana doonaya in puntland dadka ku nool gobolka sanaag ay ka tashadaan waxa uu diiday inuu la kulmo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ku sugan magaalada garowe waxauna sheegay in maamul goboleed kale uu ka dhisi doono gobolka sanaag halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaadihii deegaanada ku dhowdhow faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya darawal mootobajaaj oo xalay lagu dilay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimad dalka warar dheeraada ayaa ka soo baxaya askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo xalay darawal waa waa weerar halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo warar dheeraad ayaa ka soo baxaya askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo xalay darawal mootobajaaj ku dilay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir diilka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay agaarka xeebta liida ee degmada cabdicasiis waxaana askariga uu rasaas ku dhuftay darawalka xilli uu ku sugnaa halkaasi goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen dilka uu ka dambeeyey kadib markii muran yar uu dhex maray askariga dowladda iyo darawalka mootobajaajka iyadoo ugu dambeynna la toogtay wiilka intaas kadib waxaa goobta ka baxsaday askarigii falka fuliyey islamarkaana waxaa goobta gaaray ciidamada booliiska oo xilligaasi aaggaasi ku sugnaa iyagoo halkaasina ka qaaday meydka darawalka mootobajaajka magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhacaa dilal loo geysto dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajka kuwaasoo ay geysanayaan askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya dowladda siraleon ayaa loo magacaabay ama mas-uul ka soo jeeda ayaa loo magacaabay xilka taliyaha booliska amisom ee soomaaliya howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa magacaabay taliyaha booliska cusub ee amisom kaasoo shaqada bilaabi doona kaasoo shaqadii bilaabay shalay jimcadii warar soo baxay ama ka soo baxay midowda afrika ayaa xilka taliyaha cusub ee ciidanka amison qeybtooda booliiska loogu magacaabay agostino oo kasoo jeeda dalka siralion faransiiso madeer ah oo ah wakiilka gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya sidoo kalena ah madaxa howlgalka amison ayaa u hambeliyey taliyaha cusub ee shalay shaqada bilaabay booliiska amison ayaa tobabara ayaa tababara booliiska soomaaliya waxa ayna dabagal ku sameeyaan howlaha booliiska soomaaliyeed waxayna kala qeyb qaataan howlgalkooda ama howlgallada qaarkood waxaana ay kala taliyaan howlgallada qaar keliya dhinaciisa ayaa sheegay in beesha caalamka ay dalkiisa ka bixisay dagaal sokeeye oo socday ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa sanadkii labadii kun iyo labadii isagoo ka faa'iideysanaya khibraddaasna uu awooddiisa iskugu geyn doono sidii uu guul looga gaari lahaa howlgalka amison ee soomaaliya uu hadda ka yahay taliyaha cusub aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib u celiyo abaalkii beesha caalamka ku garab istaagtay dalkayga xilligii adkaa ee dagaalka sokeeye waxweyn ayuu noo tarayaa dadaalka beesha caalamka ayuu yidhi taliyaha cusub ee booliiska amison waxa uu leeyahay soddon sano oo khibrada ciidanka booliiska dalkiisa waxa uu ka soo shaqeeyey qeybaha kala duwan ee booliiska dalka siralion taliyaha cusub ayaa waxa uu sheegay in isbeddel weyn uu kusoo kordhin doono booliiska amison ee ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya xogayaha dalkaasi maraykanka mik bon ayaa waxa uu weerar dhanka afka ku qaaday wadamada ruushka iyo sidoo kale shiinaha xogayaha arrimaha dibadda waddanka maraykanka mik bon ayaa waxa uu ka digay khatarta ruushka iyo shiinaha wuxuuna ku baaqay in la kobciyo neto lagana hortago caqabadaha maanta taagan master bown oo booqasho ku jooga magaalada barliin ayaa sheegay in habka shiinaha uu u isticmaalo dadkiisa caburinta ayaa waxa ay u eg tahay sida uu sheegay habkii naxdinta badnaa ee ka dhacay bariga jarmalka ruushka ayaa dhanka kale ku eedeeyey inuu xoog ku gelayo dalalka dariska la sidoo kalena uu baacsanayo mucaaradka wuxuu ku qoslay hadal ka soo yeeray madaxweynaha faransiiska emmanuel marcon kaasoo dhowaan yidhi nato waa maskax dhimatay hase yeeshee master mik ayaa waxaa wariyaasha u sheegay in toddobaad waa toddobaatan sano laga joogo markii la dhisay isbahaysigan marka waa in la kobciyaa oo wax laga beddelaa waxaa loo baahanyaa in isbahaysigu uu la falgalo caqabadaha iyo dhibaatooyinka maanta madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si joogta waxa uu dalalka yurub xubnaha ka ee neto ugu eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay si dhab ah u bixiyaan qoondadooda qarashka ku baxa milatariga ayna difaacooda si weyn ugu tiirsan yihiin dalkaasi maraykanka warkii subax dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo shanmaarkaa idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaan allah
raadiyow cadaadu xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaadu xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaadu wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaadu xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan